kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka horumarinta nabaddii maamul wanaagga ee raadi haysanay magaceygu waa abdaxsiis xasan mucalin toddobaadkana barnaamijku waxaan kusoo qaadan doonaa tababar ku saabsan ballaarinta kaalinta culammada ee nabadda iyo wacyigelinta bulshada ee ku nool deegaanada dowlad goboleedka hirshabeelle ayaa waxaa lagu soo gabagabeeyey magaalada jowhar wasaaradda awqaaftay arrimaha diinta dowlad goboleedka hirshabeelle ayaa magaalada jowhar kusoo gabagabaysay tababar ku saabsan ballaarinta kaalinta culammada ee nabadda iyo wacyigelinta bulshada kulankan oo socday saddexdii maalin aynu soo dhaafnay ayaa waxaa diiradda lagu saarayay doorka culammada ee la xiriira nabadeynta iyo dhadhexaadinta bulshada waxaana soo xiray wasiirka wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta dowlad goboleedka hirshabeelle mudane cali cusmaan ibraahim oo ay weheliyaan qaar ka mid ah shaqaalaha wasaaradda majmaca culamodiinka gobolka shabeellada dhexe iyo sidoo kale xubnaha kale oo ka socday degmooyinka gobolka shabeellada dhexe ka qaybgalayaasha tababarka ayaa aada ugu mahad celiyey wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta dadaalka iyo juhdiga ay gelinayso sidii loo balaalin lahaa wacyigelinta bulshada ee arrimaha nabadda wasiirka awqaafta iyo arrimaha diinta sidoo kale majmaca culammada waxaa aada aan ugu faa-iidnay tababarkan ku saabsanaay ciwaankiisa oo ahay tababar ku saabsan nabadeynta iyo ballaarinta culammada aada iyo aada ayaan ugu niqaashnay waxaan sameynay arrimo oo aada iyo aada u muhiimsan culammada ayaa ka doodeen waxaa kaloo maaragtay arrimahaasi aan ugu doodnay in culammadii ay nabadii iyo maaragtay deegaanadii inay ka shaqeeyaan siday ugu qayb qaadan karaan deegaanada nabadeynta bulshada inay islaaxiyaan sidoo kale waxaan aada iyo aada looga hadlay nabadeynta ma ka qayb qaadan karaan ayaa la yidhi ayadana si fiicana maaragtay arrintaas loogu waxaysmay marka wax badan ayaan ka baran waxaan aada iyo aada ugu mahad celinaynaa wasaaradda diinta iyo awqaafta oo arrinkan door muhiim ka soo qaadatay sidoo kale waxaan u mahad celin doonaa hay-adda u n d b oo ayadana qayb ka ah iyo majmac culammada ayagana soo qaban qaabiyey aada iyo aada ay u mahamsan yihiin qayb ka ahaano oo culummada iyo doodo badan waxyaabo badan xeerkoole aan wax badan aana ka usoorin aan ka faa-iidnay aada iyo aada culummada ugu mahad celinaynaa iyo wasaaradda iyo hay-adda bixinaysa u n d b oo barnaamijka fulinkeeda qayb ka aheyd waa mahadsantihiin dha wallaahi aada ugu faraxsanahay inaan qayb weyn nagala siiyo maadaama oo bulshada ee xeerkoole ee qayb ay ka yihiin dumarka oo anagana aa biri ka maalin aan la socodsiino dumarka iyo bulshada aa qayb aa ugu qaadan anagana faafinta barnaamijka sheekh cumar maxamed shaami guddoomiyaha majmaca culamadiinka gobolka shabeellada dhexe ayaa dhankiisa ka hadlay tababarka loo qabtay culammada wuxuuna sheegay inay ku dadaali doonaan wacyigelinta bulshada insha allahu tacaala maalmihii halkaan aan isla joognay saddexda maalmood ahaa waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala waxaan halkan ka kala faa'iidaysanay oon kala qaadanay oo aan isu sheegnay oo aan ku balannay inaan qaadno oo aan bulshadayna la wadaagno oo ku saabsanaa ballaarinta kaalinta culummada nabadda iyo wacyigelinta ma isla qaadani taas insha allahu tacaala taasi waa noo balan qof walbo meesha uu hadda joogay uusan oga tegin ha qaado wuxuu halkan ka faa'iiday ha geeya bulshadiisa ha ka bilaabo gurigiisa dariskiisa xaafadiisa reerkiisa halkaa ha ula dhaqaaqo insha allahu tacaala dadka ka yimid degmooyinka iyo dadka maxuu ahaa magaalada ka soo baxay dhammaan waxaan rabnaa insha allahu tacaala risaaladan inaan qaadno aan bulshadeena la wadaagno aan u gudbino
wasiirka wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta dowlad goboleedka hirshabeelle cali cismaan ibraahim ayaa soo xiray tobabarka wuxuuna la dardaarmay ka qaybgalayaasha tobabarka wuxuuna aragga ku dhuftay in ay joogtayn doonaan kulamada noocan oo kale oo laga hadlaayo nabadda iyo arrimaha bulshada awalan ilaahay baa mahad iskale mahadoo dhin u sugnaatin oo suurogeliyay inaanu halkaan isugu nimaado intaa kadib culamaa u diinka dowladda hirshabeelle qaybaha baahiyaha gaarka qabo dhallinyarada iyo haweenka saxaafadda iyo tiimka wasaaradda dhammaantiin waxaan rabaa inaan idin ihahdo asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu salaan kadib maanta waa maalin kale oo ilaahayna waafajiyey oo ka mid ee maalmihii aan ballan qaadnay inaannu gaari doonno oo ka duwan maalmihii aanu is imaan jirnay oo hore oo ay ku sugan yihiin shan degma oo culammadii dowladda hirshabeelle khaasatan gobolka shabeellada dhexe ah oo ay ka mid tahay degmada jowhar ee caasimaddii dowladda hirshabeelle degmada balcad degmada warshiiq degmada raagaceelle iyo degmada mahadaay wakiilla ka jooga ayaa ku kulansan halkan iyo ka soo qaybgalayaal kale oo ay ka mid yihiin dadka baahiyaha gaarka qabo dhallinyaro iyo haween sidoo kale ayagana muhiim u ah ama lafdhabar u ah bulshada dowladda hirshabeelle sidaas darteed marka waxay nagaga duwan tahay maalmo badan oo aan horey u soo joognay waxaana rajaynaynaa inaan horey u sii soconno sida aan horeyba u ballan qaadnay inaan gaarno degmooyinka ka dhiman dowladda hirshabeelle oo dhan haddii ilaahay idmo insha allah waxaa kaloon u mahad celinaynaa cidda gacan ugu siisay oo ay ugu horrayso hay-adda u m b b iyo howlwadeennada wasaaradda iyo tiimka si gaar ah nooga qaabilsan barnaamijyadaas inay daadeheyaan ayagana waxaan leeyahay aad ayaad mahadsan tihiin waxaad gudateen waajib diini ah oo ladinka doonaayey mid ka mid ah marka dhammaantiin waxaan idin leeyahay horta waa mahadsantihiin marka hore intaa kadib sida meeshaanu ku qoranoo lasoo sheegay waa tababar tababar dadkaan uma baahna laakiin waa iska ciwaan siduu u sheegay xariiryaha muxuu ahay o m b b noo qaabilsan dadkaan dadkii oo ayaga sheegi lahay waa laag dadkii loo sheegi lahay ma aha keliya annaga waxaanu idiin qabannay mawduuc mawduucii aad bulshada ku geersiin laheedeen muxuu ahayey fariima aad xambaarsantihiin ee ilaahay oo idinka maaragtay idin makeliyey intaas ubaan suuro gelinnay laakiin dad wax loo sheega ma tihiin haddii alle idmo waana wadi doonaa ilaa aanu nool nahay hadba meeshii ay tabartuna geysay insha allah haddii ilaahay idmo si aanu gacan idinku siinno wanaagga iyo diinta iyo muxuu ahaayey nabadda sida halkaanu ku qoran iyo wacyigelintaba dhammaan bulshadeenna ay u gaari laheyd insha allah si ay xumaan oo dhan nooga harto wanaaggana aanu garab isugu noqonno oona aanu u noqonno bulsho dhammaanteed ilaahay ka baqdo diinteeda ku taagan caqiidadeeda ay wanaagsan tahay amnigeedii istiqraarkeedana ka shaqayso istaakulaysa kiida keeda tabar yar oo liita iyo keeda xanuunsan sidoo kale u ducayso dhammaan iska warqabto inaanu noqonno diinteenna islaamka waxa ina farti oo dhan inaanu ku dhaqanno ilaa aanu ka xaqiijinno insha allah midkeen intiin intii uu nool yahayne waan rajaynaynaa tiimka aanu aniga hadda madaxda u ahay kama daali doonaan insha allah haddii ilaahay hawshaas intaa kadib maanta marka qodbada- qodbo badan ma jirto keliya inan un shirkaanu idiin furo ka soo qaybgalayaasha meesha maanta fadhisanay aan idiin sheegay inay ka kooban yihiin degmooyinkaas culummo laga martiqaaday oo dhan oo la rabo farriinteenna shalay hadday gaari jirtay degmada jowhar iyo nawaaxigeeda maanta inay gaari doonto insha allah haddii ilaahay idmo Eh, hirshabeelle gudaha waa gaari doontaa laakiin wakiilla ka joogo shantaasu degmo inay fadhiyaan oo culummo ah oo aanu rabno insha allah haddii ilaahay idmo meeshii aanu gaarigaasu kasii dhaqaaqi lahay halkaasu inay noqoto insha allah haddii ilaahay idmo rajadeenna aad ayay u fiican tahay sidaan horeyba u weydiisanay en, in aan gacan meel kale nagala siinin oo aan jeebabkeenna gacanta gelin haddii ilaahay idmo oo aanu ganacsatadeenna iyo culammadeenna kuwa ilaahay wax siiyey ee raba diintooda inay kor u qaadaanne marar badanne waa hawada ayaanu u marinnay mar kalena waa u sheegaynaa inay nagala maaragtay ka faa'iidaystaan nagu garab galaan inaannu maaragtay en, khayrka aanu wadno gacan nagu siiyaan ayagana insha allah haddii ilaaha idmo soomaalida waxay tiraa biyi gacmaha sacbahaada ayaa loogu dhargaa sidaas darteed marka een, mahadcelinta marka keliya inaanu hay-ad iyo keliya aysan noogu noqonine inkastoo cid kastoo annaga diinteenna islaamka nagu kaalmaynayso aanu leenahay waa mahadsantihiin haddana kuwa soomaaliyeed ee u dhashay hirshabeelle ee kuwa nagula taakuleeyo ee aanu ku suuro gelinno isimaadyada nuucaan oo kale ah ka badan kuwa heli kara ayaa nala joogo oo dalkii iskale diintii iskale oo caasimadda ugu horayso inay dhagahooda wax maqlaanna waa rajaynaynaa insha allah si ay khayrkaas u- maaragtay uga qayb qaataan haddii allah awoodo- ay ogolaado insha allah haddii ilahay intaa kadib maanta shirka waa furitaan wixii cilmi iyo aqoon ah iyo wacyigelin ah iyo nabadda ah oo bulshadaanu xaqiijinayo horumarkeeda oo dhan culummada aanu halkaanu ku martiqaadnay ayaa sheegi doonto shirkeennina maanta insha allah haddii ilaahay idmo sidaasu ayuu noogu furan yahay taxanaheennii noo socday muddo dheer ee ugu dambeeyey kan hadda maanta aanu soo gabagabaynayna ee socday saddexda maalmood nabadda noogu soo dhameeyey intaa kadib culamaa diinka ugu horeeya majmaca culammada dowladda hirshabeelle gaar ahaan gaar ahaan gobolka shabeellada dhexe ee wasaaradda dhallinyarada haweenka iyo dadka baahiyaha gaarka qabay iyo barakacayaasha sida xiriiryahaba u sheegay iyo saxaafadda ee ka soo qayb galay halkan waxaan rabaa inaan idhahdo assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu salaan kadib waxaan u mahadcelinaa marka ugu horeyso culammada sharafta badan ee wakhtigooda qaaliga ah muddo dheer wasaaraddan uu soo geliyey oo haddii ay sharaf yeelatay wasaaraddan sabab ayaga u ah waxaa kaloon u mahadcelinayaa tiimka wasaaradda oo ayagana u shaqeeyay si hagar la'aan ah ee mar walba u taagan inay bulshada u shaqeeyaan iyo ka soo qaybgalayaasha kale ee qaybahooda kala duwan dhammaan waxaan idin leeyahay waa mahadsantihiin sidan maalin dhaweytibi sheegay waa maalmaheennii aanu ballan qaadnay marka aanu wasaaradda nimid ee aan u dhaarannay ee aanu muxuu ahaye ilaahay hortiisa ugu dhaarannay ee aan ka ballan qaadnay madaxweynaha dowladda hirshabeelle iyo bulshada reer hirshabeelleba inaanu adeegi doonno uguna adeegi doonno si ay maaragtay en, shareecada diinta imla- islaamka ay waafaqsan tahay waa ballamihii aan qaadnay mid ka mid ah wixii noo qabsoomeyna ilaahay baa ku mahadsan oo noo suurgeliyey rajadeennana waa inaanu geedigaasu sii wadnaa ilaa aanu halkaanu joogno insha allah aniga iyo tiimkayga haddii ilaahay idmo insha allah intaa kadib een, mahadcelinta ka sokow iyo howlihii noo socday kuwa kaloo badan sida maalintiiba dhaweytiba aan sheegay maalinba maalinta ka dambaysa waxaanu gaaraynaa meeshii aan maalintii joognay hal tilaabo inaan hore ugu duruqno si aad la socotaan wasaaraddaanu waxay ka soo bilowday runtii meel hooso laakiin laga soo shaqeeyey oo rag iga horreeyey ay ka soo shaqeeyeen waxaan ka shaqaynay macallimiintii dugsiyada qur-aanka ee degmada jowhar oo aad ogtihiin oo runtii hadalhayn badan dhalisay inaanu samayno sanduuq u dhigno si aanu ugu fogaano ninjeclaysi iyo masuq maasuq oo ayaga ay maaragtay codkooda ugu doortaan cidda hoggaamin lahayd bulshada runtii waxay noqotay wax aad runtii loo soo dhoweeyo waxaa kaloon qabannay ilaahay waa ku mahadsan ka sukow iyo culammadii tiimkii iyo wasaaraddaba muxuu ahaaye barnaamijkii masaajidada oo ku saabsanaa qadiibyada iyo muadimiinta iyo oo ahay laba qodob ka koobnaay oo ahay in la mideeyo aadaamka salaada iyo qodbo qodbo jimcadyada insha allah bulshada fariintaasu waa gaartay waxaana rajaynaynaa insha allah inaanu dhaqan gelinno annaga iyo bulshadeenna iyo culammadeenna oo iskaashanayna insha allah haddii ilahay waxaanu joognaan gaarnay mar kale shariir noocaan oo badnaay ee kama soo qaybgeli jirin mataliyaal degmooyin kale maanta waxaanu joognaa in ay shan degmo mataliyaalkooda joogaan kan xigana sidaanu u ballan qaadnay insha allah waxaan rajaynaynaa inta ka dhima inaanu soo dhammaystirno si aanu u gaarno doorasho iyo midnimo reer hirshabeelle ah ee culammada insha allah haddii ilahay intaa kadib waxaan rabnaa shirirkan annaga cid gaar kuma kuma ataagno waxaan midaynay anagoo culammadayna kaashanayna wasaaradda in khilaafaad ku saabsan xagga firqada diinta ku saabsan inaanu maaragtay aysan naga dhex dhicin bulshadeenna waa ognahay soomaaliya guud ahaan culammada xoogaa khilaafaada meelaha qaar ka yeero laakiin waxaan ku guulaysannay inaanu aragtideenna midayno diinteennana midayno bulshadeennana aan si isku mid ugu shaqayno dhammaanteen ilaahay waa ku mahadsan ka sukow majmaca culammada ee dowladda hirshabelle khaasatan ee wasaaradda la shaqeeyo oo guddoomiyaha ugu horeeya ayaanu mahaddaasu siinaynaa ilaahay idinkiisa iyo intii aqbashayba intaa kadib waxaan ku soo noqonaa hadalka waa ila tegay culammada oo guddoomiyaha ugu horeeyo tiimka wasaaradda oo agaasimaha iyo iyo agaasimaha waaxda arrimaha diinta uu ku jiro culammada kale qaybahooda ka soo qaybgalayaasha macallimiinta dugsiyada dhammaantiinba waxaan idin leeyahay mar kale iyo mar kale waa mahadsan tihiin wixii cilmi iyo aqoon ah muddo ayaad kusoo dhex jirteen inaan un maaragtay tiimkan ilaahay nasiib iga dhigay wasaaradda inaan hogaamiye markii laga reebo kuwa aqoonta iyo cilmiga uu saaxiib ahaaye ayaa halkan fadhiyo ayagaana wada barnaamijka dadka ay mas-uulka ka yihiin oo diinta mas-uul ugu yihiin ayaan ka mid ahay ilaahay idinkiis wixii aad qaadateen anigani waa waa qaataa waayo gruubkay ii dhex yeelaan daqiiqad kasto wadaad kastoo jeediye muxaadaro iyo qof kastoo aragtiisi jeediyeba haddee meesha aan fadhiyaan kala socdaa aniga laftikayga marka casharada halkaas ayaan ka qaataa waa mahadsantihiin waxaan rajaynaa shirkan shirkiisa kale shir ballaaran ayuu noqon doonaa ilaahay idinkiis sidaan hore u sheegay kuwa aan kaga maaranno hay-aday cid kaloona taakulayso oo anagu annaga aanu isku tashanna ayaanu gaari doonaa insha allah waddadeedana waa haynaa waa mahadsantihiin wakhtiga waa idinku dheereeyey shirkeenna maantana sidaasuu noogu xihan yahay asalaamu calaykum waraxmat ullaahi guud ahaan halkaas ayaan kusoo gabagabanayaa dhegaystayaal barnaamijka horumarinta nabadda iyo maamul wanaagga ee radio wesnay oo toddobaadkan aan kusoo qaadanay tababar ku saabsan ballaarinta kaalinta culammada ee nabadda iyo wacyigelinta bulshada oo lagu soo gabagabeeyey magaalada jowhar intaana marka kulmi doona barnaamijka midnimid ah sidaasiyo nabadgelyo
Give it a nice and day.